waa arrin taariikhiya weeye taarikh waxay ku tahay ma dhacdo inta badan in maxkamadda sare garsoorayaasheedu in amaba jagooyinka maxkamadda sare ay banaanaadaan marka waa waxyaabaha runtii taariikhda maraykanka wax badan ka bedela iyadoo la og yahay in maxkamadda sare garsoorayaasheedu ay laba ra'yi u kala badan yihiin mid aada muxaafid u ah iyo mid liberaala oo furfuran marka arrintani waxay weliba si gaara taariikhi ugu sii tahay waxa uu ninkani bedelayaa bret cafano waxa uu bedelayaa garsoore caan ku ahaa dhexdhexaadnimada inta badan oo hadda isagu shaqo ka fariisiga ku dhawaaqay justice anthony kennedy marka waxa weeye waa arrin run ahaantii taariikhda maxkamadda wax badan ka bedelaysa iyo habka kaysaska ay u go-aamiso sidoo kale waxa ay ku daraysaa taariikhda baal weyn ka galaya madaxweyne donald trump oo isagu markaa magacaabistiisana ay saameyn weyn ku yeelan doonto shuruucda iyo qawaaniinta dalka anthony kennedy haddii bride uu bedelayo oo nin dhexdhexaada uu u muuqday markii horeeto qaadigaasi shaqada ka fadhiistay madaxweyne trump ninkan haatan u magacaabay aragti ahaan waa republican sagaalka xubnood ee loogu talagalay maxkamadda sare sharciyadii wadanka dhinac ma u liicaya oo ma u janjeersanaya madaxweyneha haddii qaadiyo badan oo ku fikira ay yimaadaan meesha run ahaantii waa arrinta ugu weyn waxa taabatay la isku hayo ninkani waa nin lasoo lagu ku caan baxay ninka cusub ee la magacaabay ama garsoorahani bret waa nin ku caan baxay inuu aada u taageero arrimaha muxaafidiinta iyo xisbiga republicaanka wuxuu ku caan baxay runtii inuu yahay ninkii qoray riboortkii madaxweyne bill clinton waxa oo sidoo kale uu la shaqeeyey oo si joogta uu shaqaalo uga ahaa aqalka cad ee maraykanka markii uu ka telinayey madaxweyne george w bush wuxuu mar walba kasoo shaqaynayay maamulada republicaanka gaar ahaan maamulkaasi madaxweyne george w bush marka waa nin ay isku halayn karaan xisbiga jamhuuriga republicaanka iyo sidoo kale muxaafidiintuba sidaa awgeed waxay dhabarjab weyn ku tahay runtii taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka liberaalkaaba waa ay ku tahay iyagoo markaa ka cabsi qabo in uu wax weyn ka bedelo kaysas caan ah oo hor yaala ama laga yaabo inay hor yimaadaan maxkamadda sare oo ugu caansan yahay midka abortionka ama ilmaha laiska soo ridayo oo xaq ay u leeyihiin haweenku dalka maraykanka laakiin maxkamadda laga cabsi qabo inay xaqaa ka xayuujiso waa gartay dhinac kale arrintii baaritaanka rushia iyo siday ugu lug lahayd doorashooyinkii labadii kun iyo lix iyo tobankii dooda adkeeda ka taagneyd doorkii maxkamadda sare muxuu noqonayaa haddii ay muxaafid u wada bataan amaba ay miisaanka dhinac uu u bato dhinaca ra'yiga republicanka maxkamadda sare go-aankeeda muxuu noqon karaa kama marna runtii tixgelin inuu siiyey madaxweyne trump laftiisa markii uu magacaabayay qofka uu keenayaay ma yahay qof hadhow ka badbaadin doona haddii lagula kaco tallaabooyin lagaga xayuubinayo maamulka oo impeachment lagu samaynayo run ahaantii caawa waxaad moodaa madaxweyne trump si wuxuu u seexanayaa fiican isaga oo xoogaa kalsooni weyn ku qaba in ay maxkamadii sare haddii la magacaabo ninkan oo lagu uu ku guulaysto magacaabista maaha ee uu ku guulaysto in la ansixiyo in ay maxkamadda sare ka hor iman doonto tallaabo kasta oo xilka lagaga qaadayo marka arrintani waa arrin runtii la odhan karo gebi ahaanba maxkamaddii sare waxay gacanta u gelisay fikirka ama aragtida muxaafidka ee republicaanka run ahaantiina waxay si weyn u kala qaynisay dalka maraykanka oo dalka maraykanku de majority-ga boqolkiiba konton iyo kow waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad liberaal ah inta kalena ay muxaafidiin yihiin intooda badan marka haddiiba maxkamaddii ay ka turjumi weydo ama garsoorayaashii ka turjumi waayaan dadka maraykanka aqlabiyadiisa waxaad moodaa arrintaasi inayna caafimaad qab u ahayn dimuqraadiyadda dalka maraykanka kasokow taasi wakti laba sano ka yar laba qof ayuu ku magacaabay madaxweyne donald trump sidoo kaleeto hadda waxaa suuragala boos ka mid a boosaska hadda haatan buuxoo jooga midkood inuu banaanaadaa la leeyahay taa ayada laftirkeeda maxay keeni kartaa waa guuldarada usoo hoyatay xisbiga dimuqraadiga runtii markii hillary clinton laga bediyey run ahaantii sidaad sheegtay mid ka mida garsoorayaasha ugu da-da weyn oo sideetan iyo dhowr sano hadda sii maraysa waa qof lagu yaqaan inay aada iyo aada aragtigeeda xisbiga dimuqraadiga uga turjunto iyada lafteeda lama filay inay muddo sii joogto dee cimriga iyo ajasha ilaahay baa haya laakiin qof da-a weeyi sidaa awgeed haddii iyada lafteedu ay shaqada ka fadhiisato waxay siinaysaa madaxweyne trump fursad saddexaad taasoo runtii noqonba doonta inayba sii xoojiso maxkamadda sare dhinaca u janjeersantay ee republicaanka iyo fikirka muxaafidka ah sidaa awgeed run ahaantii waxaa mirihii mirihii ay ay beerteen xisbiga republicaanku markii ay taageereen donald trump kuwii ugu waaweynaa bay caawa goosteen oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare guul weyn baa usoo hoyatay xisbiga republicaanka iyo inta muxaafiriinta ay dalka maraykanka jirta